bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabيina mxamedi waalih wصaxbihi aجmaciin qala اlmuأlif raximah اllah tacaalى wyrowna mujaanabaة اlbidcaة wاlآahaami wاlfkhr wالtakabur wاlcajabi wاlkhiyaanaةi wاldagl wالsicaaya wyrowna kafa اlأdى wtarka اlghiibaةi ila lman adhara bidcaة wahwa yadcuu ilayha faاlqowl fiihi laysa bghiibaةi cindahm musanifku wuxuu meesha tan kaga hadlayaa wuxuu muxaqiqa ugu magac daray mujaanabat lbidca bidcada oo laga fogaado markaasuu musanifku wuxuu yihi wayarawna waxay arkaan oo ictiqaadinayaan mujaanabata albidcati bidcada in laga fogaado iyo wal aathaami aathaami dembiyaasha iyo walfakri qofka inuu faantamo uu asiga is ammaano iyo wtakaburi isla weynaan iyo wاlcujbi isna waa cujbi macnaha qofkii inuu isla weynaado takabur weynin iyo wاlcujbi isla weynaan iyo wاlkhiyaanati mujaanabat اlkhiyaanati khiyaanadii in laga fogaado oo dadka muslimiinta ah la khiyaano iyo wاdaql daql bimacnaa waxaa weeyaan shar in la raadiyo iyo wsicaayati isku dirdir an yasca alinsaanu lilnamiimati aw alwaqiica bayna annaas wayarowna waxay arkayaan oo kale kafa aladaa dhibka ina dadka muslimiinta laga reebo iyo wa tarka alghiibati xanta in laga tago ilaa liman adhara bidcatan ninkii bidca muujiya mooye wahwa yadcuu ilayha bidcadin u yeerayo bimacnaa la jahrayo falqowlu fiihi ninkaas in hadal laga sheegaahu laysa bghiibati cindahum xanta qeybka ma aha buu leeyahy marka musanifka meeshatan wuxuu kaga hadlayaa bidco wuxuu leeyahay dadka ahlulxadiidka a'imat اlxadiid oo a'imat sunna ay qeyb ka yihiin waxay u arkaan mujaanabat اlbidcati bidcada in laga fogaado marka albidca fi luga waxaa lou yihahda alikhtiraac calىa gayri mithaalin saabiq wax oo la اkhtiraaco wax looga dayanana ay jirin xataa luqa ahaan u fiirso walidaalika ilaahi subxaanaه wa tacaala badiicu samaawaati wاlard yuu yahay jala jalaaluh allah samaawaadka iyo ardada bilaabay oon cidna kaga dayanin waay kownkaa markii la sameynay wax kaloo hore ahoo laga laga tix raaca ma jirin ilaahay subxaanaه wa tacaala asigaa bilowda min gayri mithaalin wax ka horeeya aydoon jirin laakiin bani aadamka xirafta waa isaga daydaan qofka ugu horeeya tijaari badan uu sameynaya tijaari badan marka dambo waxa weeyaan maamkan asiga a waxaa laleeyahay fulaana laga keenay maamkan qoladana iskale marka waxaa weeyaan ninka kale jidkaasuu ku socona wax yaalo unbaa la sameynaya marka sharci bidca waxaa lagu yihahdaa maa uxditha fi اdiini calى wajhi الtaqarubi mima lam yadula calayhi kitaab اllahi walaa sunatu rasuulihi sal اllah alيه wasalam waxaa la yidhahdaa bidca sharci ahaan wixii diinta lagu kordhiyey oona ilaahay in loogu dhowaado loogu talagalay kitaabna ou tusinin qur-aanka sunada nebigana ayna tusinin marka calaa wajhi taqarub aa laleeyahay laakiin wixii adduunye iska oon oon cibaado gaar aan loola jeedin ee qofkii uu rabo inuu macnaha horumar uu gaaro waxyaala ikhtiraaco wasaa'il oo tarfiihiya wasaa'il taqadumi cilmi teknolojiya taas kuma jirto laakiin waa wax la sameeyo oo laleeyahay cibaado waa ilaaha loogu dhowaanaya kaasaa la yidhahda ama waxaa la dhihi karaa bidca waxaa la yidhahdaa ma khaalafa اlkitaab wالsuna waijmac اlcuma min alictiqaadaati wاlcibaadaati اlmuxdatha fi اddiin wixii kitaabka ilaahay sunada nebiga iyo salafka ijmaacooda khilaafo oo la yidhahda ama hala ictiqaadiya ha ku tacaluqeeno ama cibaadaad oo diinta ilaahay lagu soo kordhiya ha noqoto marka waxaa laleeyahay bidcada waxaa loogaga fogaanayaa liannahu qowl cala اllahi bgayri cilmin w sharcu fi اdiini maa lam yaأdan bihi اllah yacni waxaa weeyaan waa ilaahay oo lagu been abuurta weeyaan markaad tiraahda cibaadadan hala qabto ilaahayna ha loogu dhowaado kitaabna uusan ku dhihin sunnana ayna ku dhihin macnaheeda waxaa weeyaan wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn aad leedahay ilaahay halagu raalli garayo diintiisa wuxuusan ku sheegin baad leedahay diinay kamid tahay marka waxaa weyaan shirkiga waxyaalaha oo ka weyn waxaa weyaan wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun qofkii inuu ilaahay u shariig yeelo io inuu yidhaah ilaahay baan lamid ahay oo anigaa sharci soo dejinayo way kala yihiin marka oo wa an tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun ishraaga markii uu sii xumaado oo qofkii shirkiga uu xadki kasii bixiyo wuxuu gaarayaa ilaa uu yidhaahdo anigana waxaan ahay musharic wa sharacuu min addiini maa lam yadan bihi اllah waxa weeyaan ilaahay inuu cibaado waxay u baahan tahay inuu ilaahay kuu idmay u baahan tahay ou yidhaahdo waxaa waa laygu caabudi karaa ama nabigiisa calayh salaatu wasalaam uu yidhaahdo walidaalika sidaasuu nabigu wuxuu iri iyaakum wamuxdathaat اlumuuri faina kula muxdathaati bidca wa kula bidcati dalaala nabigu wuxuu iri waxaad ka fogaataan ood iska ilaalisaan umuurta dib laga keenay oo nabiga iyo saxaabadiisa ay ogeen markaasuu nabigu wuxuu ku sii daray faina kula muxdathati bidca wax kasta oo dib laga keenay oo sharcigii ilaahay hori aan saxaabada iyo nabigiisa aan laga soo guurinin waa wax diinta lagu kordhiyo wa markaasuu nabigu wuxuu ri wa kulu bidcatin dalaala wixii diinta lagu kordhiyo oo nebiga aan laga keenin na waa dhumid waya marka qowlu nabiy sala allahu alayh wasalama faina kula muxdathati bidca cumuumay tusinaysaa kula min alfaad alcumuum marka lama dhihi karo bidca xasana iyo bidca maxaan ku iraahdaa oo jaa-iza iyo bidca waajiba iyo wixii waxaa weyaan dad baa waxay gelinayaan waxaan bidco ahayn inay bidco ka dhigaan oo dadka sidii bidcada ugu sahlaana waxay kuleeyihiin bidcadii shan qeybay u qeybsanta markaasa waxay ku dareen bidca waajiba ah markaad fiirisid waxa ay meesha ku sheegayaan taqsiimka ah wax aan bidco ahaynoo diinta ilaahayba kamid a ama istimbaadkeeda ama dalaalada laga fahmaya inay tahay oo marka ay doonayaan in waxa ay sameynayaan tabriir ugu sameeyaan iyo in wax jiraba ay ahayn ay ukala baxaan marka in lakala qeybiyo nebiga hadalkiisa oo laga hor yimaado yay ka dhigan tahay nebigana wuxuu leey fa ina kula muxdathatin bidca mid kasta oo diinta lagu soo dejiyo oo lagu soo diriyo waa bidca adigana waxaad leedahay bidco fiican baa jirto marka taas waxa weeyaan wax jira ma ah ayib nuqtadaas waxa weeyaan waa nuqdo marka dad badan baa waxay u leeyihiin waxaa u daliil ah bidcada inay tahay inay qeybsanto cumar bn khadaab nicmat lbidcatu haadihi salaatu leylkii oo ramadaan markii saxaabada kala duka jireen you isku soo arooriyo har imaamyeeshta intan ku wada dukada dadkii oo safka ku wada jira markuu arkay hal imaamna ugu dambeeya shalayna ay laba laba iyo saddex saddex u dukanayeen iyo wuxuu iri nicmat albidcatu haadihi bidcada macnaha jamaal ah loo isticmaalaa yacni waxaa weeyaan bidcatanaa wax qurxantanaa ugu qurxan sidaasay macnaheedi ka dhigan tahay inayna bidco ahaynna waxaa u daliil ah waxaanu ognahay nabiga inay ka ansaxday fi bidaayati ramadaan fi xayaatihi ramadaan min ramadaanaad kamid a inuu saxaabadiisa qiyaamuleyl uu dukan jiray markaasi saxaabadii waaxidan bacd alaakhar ay nebiga kusoo dayan jireen ilaa ay kasoo bataan habeenkii saddexaad markii ay saxaabadii masaajidka soo buuxiyeen uu nebiga isaga baaqday ayagana way ku dhici waayeen nebiga intay u tagaan oo yidhaahdaan adaan ku sugaynaa soo bax markuu nebiga salaadiisa gurigiis kusoo dukaday iyo dadkiioo meeshii wada fadhiya u yimid ur aniga igama kiin qarsooneen sida aad masaajidka ugu soo kulanteen laakiin waxa weyaan waxaan idinkaga haray in qiyaamuleyl fii ramadaan in ladinku farad yeelo hadhowna culays uu yimaado marka inaan sabab min asbaabi fardi salaati alwitri ama salaati taraawiix inaan idinku farad yeelo sabab aan u noqdaan u diiday buu yiri nabiga caleyh salaatu wasalaam marka taa waxaa laga qaaday laga fahmay in taraawiixda la dukadaahu inay mashruuc tahay liannahu sababta looga tegay ma aha inay iyada aysan mashruuc ahayn ma ahe waxa laga cabsanay baa daraaddeed looga tegay waxaa laga fahmay marka nebiga hadduu dhinto farad imaanayo oo wax nagu farad yeelaho damba ma jiraan sunnadeedii bay ku baaqi ahaanaysaa marka sababatii khashyada keentay hadday meeshii ka baxday in la dukan kara jamaaca lagu dukan kara nafs alxadiida laga qaatay marka cumar markuu arkay dadkii oo kala dukdukanayo sababtuu nebiga uga tagayna meesha ay kaga baxday buu saxaabadii isku soo aruuriyo hal imaam u yeelay ubay bnu kacbin buu yiri dadka dushi oo waxau ahay min xufaadi alqur'aani alkariim sayid lmuslimiin sidaas awgeed baa salaadii taraawiixdahay loo helay oo markaa gadaal loogaga bilaabay marka cumar wuxuu ammaanayo uu bidca ku sheegayo xaqiiqadii markaad lafdigan ka gudubtid oo aad u fiirisid waxa uu la sameeyey ma wax oo aan nebiga asal ka lahayn ou cumar bilaabay miya mase waa wax asal lahoo nebiga sameeyey sababna ugu tegay sababtina meesha ay ka baxday nuqtadaas keliah in la isweydiiyaa fiican marka tasmiyatu hadihi lbidca bidca ma aha bidca bimacnaa ixdaad fi diin illahi maa lam yadan bihi illah walaa rasuuluhu ma imaan karto marka nuqtadaas waxaa weyaan waa nuqda oo muhim ah in la ogaada ama qowl nabi sal allahu aleh wasalam kama fi صaxiixi muslim man sana sunata xasanata falahu ajruha wa ajru man camila biha ilى ywmi اlqiyaama marka dadki waxay leeyihiin n waxaa la yihahdaa qofka markuu dan leeyahay meel kastuu madaxa geliya man sana sunata xasanata ninkii suno xasana a jideeyo falahu ajruha wa ajru man camila biha ilى ywmi اlqiyaama suna xasana marka waxaa laleeyahy man sana sunata xasana suno wanaagsan nakira weeyaan oo fii siyaaqi shardi dhacday waxay tusinaysaa nin kastaba inuu sunno wanaagsan samayn karo ajirna laga siinayo marka horta man sana sunata xasanata falahu ajruha xadiidkaas meel buu ku soo arooray qoladii reer mudar ahaa ee ee duruufta adag ay haysay nebiga bay u yimideen ayagoo dhar aada u duluf ah oo maxaan ku irahdaa aan aan aan aan dhaafsanayn jilbaha aan dhaafsanayn yaryaraanta dharka uu qabo baahida ka muuqatana aan la koobi karin iyay nebiga u yimaadeen rag haddee aan la malayn karin oo mujaahidiin ah oo ummadda islaamka gacan siiyey haddana duruuf adag ay ka muuqato nebiga marka ta'ahara bi haaulaai fa dakhala wa kharaja fa dakhala wa kharaja murugta arrinteeda ay ku qabatay markaasuu wuxuu bilaal ku yidhi dadka salaada isugu yiir khudba dheer buu akhriyey markuu nebigu khudbada akhriyey salaadii laga baxay buu ri tasadaqa rajulu min diinaarihi min dirhamihi wa wa wa ilaa hadal badan buu nebigu yidhi markaasuu wuxuu ri xataa bishiqi tamra arrintan ha loo bixiyo marka dadkii markii ay fadhiisteen nin baa soo bilaabay yaa wuxuu keenay maxaan ku iraa kiis gacantiisa inay la go-do ay ku dhowdahay culayska intuu ka wado iyo intuu dadkii lasoo dhex maray iyuu nabiga caleyh salaatu wasalaam agtiisa soo dhigay markaasay dadkii oo dhan ninkaa kusoo daydeen marka yaa baabkii furay sadaqadii inay dadki ku dhiiranaadaan waa la ogyahay dadka waxaa weyaan indha ku garashay badana u badan yihiin walidaalika culamada waxay yidhaahdaan in tubdu sadaqaati fanicimaahi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum yacni sadaqada in la qariyo iyo in la muujiyo labada waa wada fiican tahay laakiin in lasii qariyaa ka khayr badan liannahu istustuskay meesha ka bixinaysaa waa nuqdo laakiin waxaa la yidhi ilaa fi xaala waaxida haddii uu dadkii ninka sadaqada bixinaya uu ula qasdo inuu dadka u noqdo nin lagu daydo ou markaa inuu sidaa wax ku bixiyo ani intaa igu qor aniga intaasaan bixina qofka hadduu yidhah asagoo ula jeeda dadka kale inay ku daydaan marka in la in la muujiyaa fiican baa layidhi lianna qasdiga laga leeyahay yaa ka weyn qasdiga in la qariya ay tahay mida kale waxaa la yidhi hadday sadaqada waajib tahay oo zaka ay tahay in la muujiyaa fiican liannahu waa fariida min faraa'id alislaam waxa weyaan in dadka ay gudan walidaalika waxa weyaan nin caamil ahaa la diraa ummadii si toos ahaa looga soo qaadaya wax la qarqarinaya ma jirto liannahu waa ruknu min arkaan islaam in la muujiyo ay fiican tahay marka hadda xadiidka man sana marka nebigu wuxuu iri man sana sunatan xasanatan falahu ajruha waxaa loola jeedaa ciddii bilaawday sadaqadaas oo dadka kale ay ku soo dayday sadaqadu asiga bilaabayna ajirkeeda waa leeyahay cid kastoo ku soo dayatayna ajirkeedana wuu leeyahay oo dadkii meesha fadhiyey ah marka man sana sunatan xasana waxaa lagala jeedaya ugu cadaatay yani man axdatha wasiilatan man axdatha wasiilatan ilaa ixyaai maa habata bihi ilى axyaai maa habatat bihi shariica aw maa habata bishariica yani wasiilo fiican oo lagu noolaynayo shariicadii waxay amartay ninkii keeno wasiiladaas ajirkeeda uu leeyahay maxaan ku irahdaa dadkani waxaa weeyaan asiga ku raacayna ajir buu leeyahay haddii aad tagtid qoom sunantii oo ka tegay oo marka dariiqadii sunada aad ugu muujin lahayd haddaad khudba intaa u akhrisid nebiga siduu u sunaysan jiray qiyaamuleylka siduu samayn jiray ummaddii hadday kaaga dayato waxaa weeyaan khudbadaas aad meesha ka jeedisay waa wasiila liixyaai man dathara min asunan marka taasaa loo jeedaa xadiidkeedan marxaba marka waxaa uu leeyahay diinta waxaa loo diidayaa in bidca lagu soo daro waxyaala xunxun baa ka laasimaya marka ugu horeyso ilaahay wuxuu ihi alyowma akmaltu lakum diinakum wuxuun ilaahay jidaynin rasuulka aan jidaynaan keena haddaad tidhaahdid macnaheedii diinta naaqis miyaysan ka dhignayn jawaabta intaa weyaan diinta waa kaamil ilaahay wax badan ou nagu farad yeeli karay ama uu noo jiday karay wuu iska dhaafay raxmatan bina xataa waad ogtihiino waxaa li laa tas'aluu can ashyaain tubda lakum tasu'kum wain tasأaluu canha xiina yunazl اlqur'aanu tubda lakum cafa allah marka waxyaalo badan ilaahay ma ogolo inuu wax badan lagu farad yeelo oy ummadda culays ku noqoto hadda shantii salaadood baan si aan yeelna aan garan la-nood ogtihiin muslimiinta boqolkiiba konton inaysan dukanayn dumar iyo rag iyo waxay ahaadaanba marka ninka bidcada keenayo wuxuu rabaa wuxuu ilaahay naga dhaafay inuusan nagu farad yeelin ama uusan noo jidaynin inuu asagana yihahdo hayaha la cibaadaysto taa horta waxa weyaan diintii oo kaamilka ahayd bay tusinaysaa inay wax naaqiska tahay waa nuqdada koobaad mida kale waxay tusinaysaa diintii alqadxu fi shariica inay tahay oo shariicadii inaysan dhammaystirneen ee marka wax ayada diinta laga qaato o dhan inaysan ahayn nuqdada kale waxa weeyaan dadkii naga horeeyey haddii aniga maanta bidca annaga aan keenno oo niraa bidcadan waa fiican tahay waa diin ilaahay ka mid tahay ilaahina waa loogu dhowaa karaa waxaa ka ratibmayo inaan idhaahdo dadkii naga horeeyey oo min annabiyi wa min saxaabatihi laga soo bilaabo wanaagan maanta aan samaynayn ayaga inayna samaynin oonba annaga ka diin fiican nahaybo taasna waaba hadaad is ictiqaadisa nebigaadba ka diin fiican tahay oo nebiga wuxuu ku ekaystay ku ekaaw hadday cajabgeli wayso haddee waxaa weeyaan waxaanba lagaa helay nebiga nin raacsan inaadan ahayn waad ogtihiin saddexdii nebiga caleyh salaatu wasalaam oo gurigeedu gurigiisa yimaadeen ay xaasaskiisa ay weydiiyeen nebiga suu u cibaadaystaa markaasaa loo sheegay habeenkii intuu istaagayo intuu hurdayo wixii oo dhan baa loo sheegay markaasaa waxay yidhaahdeen kaannahum taqaaluuha way isla yaraysteen cibaadadan waa yar tahay markaasa qaarkood waxay yidhahdeen weligeen waa soomaynaa qaar waxay yidhahdeen salaatu leyl oo dhan aan dukanaynaa qaar naag ma guursanayna waa xadiidkii la yaqiino macruufka ah nebiga marka loo sheega aad buu uga carooday markaasuu wuxuu iri innii akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah yani aniga ilaahayna idinkuga cabsi badan idinkuguna maxaan ku irahdaa cibaado badan wa aclamakum billaah marka qofkii waa lagu canaantay inay isfikiraan nabiga cibaadadiisa waa yartaha wax ka fiican keensada ayagoo yidhaahdeen maya nabiga wuxuu cibaado u yeeray qad afar allahu lahu maa taqadam min dambihi wamaa taahara yay yidhaahdeen maadaama nabiga dembiga loo dhaafay cibaadada iska yaraysta markaasaa layidhi cibaadadaas aniga aan samayna wax ka wanaagsanaan kara maleh marka waxaa la rabaa xadka sakfigaas inuu ku soo celiyo ayadoo wax mashruucaho in la sooma hadda ay diidaynin laakiin mujarad inad tiraa nabiga wax ka fiican sameye wax ka fiicanaan samaynaya yaaba ibtilaa iyo imtixaan idinkugu filan waataan horey uu soo niri falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka sidaas bay ay tusinaysaa baa laleeyahay midda kale waxa weeyaan waxa mushaahadka ana man ishtagala bibidcatin inshagala can sunati waa sunat اllahi fi lardi wa ninkaad aragtid bidca inuu soo samaynayo bidcadaas muqaabilkeeda sunan badan yaa ka tagsan bal dadka hadda u fiirsado ama suufiyada ha ahaadeeno ama shiica ha noqoto ama mubtadica kale waxyaala badanay ayaga samaysteen baa jiro dadkaas hadaad u dhabagashid wax badanaad ku arkaysaa inay sunantii iyo nebiga in lagu daydo wax ay ka samayna inaadan arkaynin caawo dhan baa dikri iyo lagu soo jeedaa lagu leeyahay raqsi baa la samaynayaa fii nihaayati almataaf salaada subxeel qaar baadna xataa ka hurday bal nin faradkii ka tegay wuxuu ilaahay ugu dhowaana maxay tahay haddii xataa haladuka ladi la yiraahdo maanta dhanna dikri waa lagu soo jeeday qur-aanka salaada haddii lagu dukanana waxaa weyaan wlcasri iyo ina acطaynaaka alkowthara baa la dukanaa arki maysid suurat الsajda iyo suurat اlinsaan oo mathala salaada subxa fajarkeeda lagu dukanayo sunantaas nin dabaqaya arki maysid xaloo dhan aan soo jeedna salaada naga fududay marka fiiri bidcadii waxay ka mashquulisay sunadii nebiga calayh salaatu wasalaam in lasoo noolay walidaalika salafka waxaa laga soo guuriyey inay yihaahdeen maa axdatha qowm bidcatan ilaa hadamuu mihlaha min asunna yacni dadka bidca ma keenaan ilaa muqaabilkeedana sunna ay burburiyaan marka bidcada waxaa weya tatamaadaa bika bidcada sidii ay meel yar kaga bilaabato marka dambana meerweyn bay kula gaaraysaa waxaan soo marnay xawdkii nebiga calayh salaatu wasalaam markaan soo sharxaynay markii qiyaamada la tago oo saxaabad ummatu muxamed ay xawdkii ama balligay usoo socdaan biyaha inay ka cabaan dad badan inay malaa'igta ka leexinayso oo yu'khadu bihim daata shimaali bidixdaa lala aadayaa baa layidhi markaa nabiga wxuu le haaulaai asxaabi haaulaai ummatii buu nabiga leh alayh salaatu wasalaam asxaabi markuu le bimacnaa ummatii buu kala jeeda markaasaa waxaa laleeyahay laysuu biasxaabika inaka laa tadri maa axdathuu bacdaka asxaabtaada iyo ummadaada ma aha liannahu adiga kama warqabtid gadaashaa waxay diinta ku soo kordhiyeen maa axdathuu bacdaka markaasuu nebigu wuxuu leeyahy suxqan suxqan liman hayara bacdi ninkii aniga gadaashay wax dooriyey alla ha fogeeya buu nabiga ilaahay uga baryaya marka bidcada sidaasay gaaraysaa oo wax yaray kula bilaabanay ilaa daraja marka dambe gaalnimo ay gaarta dadkaas dad gaala inay yihiin baa muuqato oo diintii ay ka baxeen liannahu marka dambe qofkii wuxuu gaarayaa inuu yidhaahdo aniga takaaliifta waa iga dhacday waan naqaanana waanu ognahay dad badan oo caalamul islaami maanta ka mid ah yaa waxay ku leeyihiin aniga lowxaan taalacdayo waxaan takaaliifta adinka dad iska hoos hoosaatiin salaad unbaaba joogtaanba qaar maxay dhihi jireen aniga waxaa weya salaada iska dukada gurigeygan aniga joogaaho hadda kacbadan u socdaah yacni tasawaruu dajal intaa ka weyni badan in jumcadii iyo jamaacaadkii ummadii laga haro oo bixujati aniga xaramkan u socdaa inaan kusoo dukadaa shanta salaadood nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad min asalawaat maka baaqda weligii saxaabadiisa inuu la dukada iska dhaafa kaana imaama lahum calayhi salaatu wasalaam marka macnaha nebigan ka sareeyaa oo macnihii saas waay malaa'igtii baan ka sareeyaa oo aniga ilaahay baan wax la qaybsadaa macnihii saasay ka dhigan tahay marka ninkaas wuu is ogyahay xaqiiqada jirto qofka saa samayna inuusan diin shaqa ku lahayn ummadan laakiin oo caqliga gaabaneh oo ninkan uu arkaysa inuu weli yahay ummadda baabada kuwaas weeyaan liannahu ninkan asiga waxaan wuu u bareeray hadhowtid haddii lagu ciqaabana waa wuxuu asiga keensaday wa laakiin masaakiintan diin ninkan u daba socoto oo diintii kitaabkii ilaahay iyo wixii meesha ku yaalay aan fiirinaynin dadka lala yaabo oo dee adduunyadooda iyo aakhiradooda dhaafatay dadkaas weeyaan hadhowtana ku calaacalin doono inaa aطacnaa saadatana wa kubaraa'ana fa adaluuna sabiila rabbanaa aatihim dicfayni min alcadaabi walcanhum lacnan kabiira ay leeyihiin ilaahu kuwaanana dhumiye ilaahu cadaabka ayaga u laabalaab marka waxa weeyaan cadaabka mar haddii la tago adigana cudurku ma lihdo waxaa lagu leeyahay caqli baan kuu yeelay diin baan laguu soo dejiyey culamadii way kula jeeday ay kula joogtay adigaa diiday inaad kaad ka maqatid nin dajaal inaad aad daba socotid ood caqligaada xataa intaan diin la gaarin xataa lagu garan karo wuxuu samaynayo iyaad adiga cumrigaada ku baabi'isay marka waa lagula cadaabaya adigani cudur u heli maysid maxaa yeele bacda irsaali rusul wa iqaamati macaalim اddiin qur-aankii iyo sunadii baa ku dhex taalla markaasaad indhaha ka laabanya waxaad leedahay maya kuxaan daahir weeyaan sheikhan baatinkii uu og yahay waatuu imaamu shaafici yiriyey haddaad aragtaa ninka inuu hawadaha duubuubayo ama badda uu ku socdo waxba ha ka aqbalina ilaa ficilkiisa iyo qowlkiisa aad u bandhigtaan kitaabka ilaahay inuu asigaas ku toosan yahay iyo inuu kala weecsan yahay haddii uu diinta ilaahay kitaabkii sunnada usan uusan raacsanayn waxuu sheegaa waxbaha ka maqlana sidaas buu ilaahay subxaanah wa tacaala ay diintiisa tahay oo imaamkaasna uu nooga sheegay imaam shaafici marka saas waxa weeyaan mujaanabat lbidca yaan sidaas uga hadalnay marka bidcadii ha laga fogaada markaan leenahay waxaa loo jeedaa iqmaacu lbidca in bidcada dhan macnaha la burburiyo oo macnaha la dulaysto liannahu ninka haddii laga tago dadkii ahlu cilmigana ay ka tagaan dulaabulcilmiga ay ka tagaan keligiis buu bidcadii la wareeganaya marka dambe wuxuu gaarayaa inuu ka xishoodo bidcadiisi inuu lasoo qaato laakiin haddii la daba socdo oo waxa aad sheegtay sheeg la yidhaahdo waxay noqona ninkii waxbuu ismoodaya marka ummadina way ku baaba-aysaa oo wuxuu wata marka waxaa looga haajira laleeyahay waxa weeyaan ikhmaadu bidcatihi in in dabkeeda la damiyaa la doonaa bidcada asiga u wato laakiin taas diidi mayso dadka ahlu cilmiga ah oo wuxuu wata iyo wuxuu yaqaana fahamsan inay inta la fadhiistaan baatilka loo caddeeyo sidii ummadana ay ugu kadsoomin ayada mashruuc weeyaan laakiin waxaa la diidayaa ninkii in saaxiib lagala dhigto oo lala socdo oo nin dembi galaba aanan u muuqanin raalli laga yahay mataasaa la diidaya laakiin waxa weyaan markii lala fadhiisanayane in bidcadiisi iyo xumaanteeda lagula doodo marka kalena macnaha aan aan sadaaqa iyo saaxiibnimo iyo aan waxna samayn in wax laga akrista iskaba dhaafbo marka taas baa la doonayaa in la ogaado bidcadana runtii aad bay u badan tahay walow hadda wakhtiyaashan daba markii la fiiriyo ay ilaahay subxaanah wa tacaala nicmadiisa ay wax badan ay ku baaba-een fadliga uuna siiyey wax badan oo bidac ah haddana inta kale waxaa la rabaa xikma iyo iyo caqli in loo doorto oo dagaal dadka aan lala gelin manhaju salaf waxay ahaan jireen dadka bidcada dadka way ugu digi jireen wayna radi jireen laakiin seef inta laysu qaatoo la dagaalamo oo ninkan waa mubtadice dagaal ha lagu qaado weerar in la yidhaahdo wax dhici kari ma jirin ninka oo imaamka oo markaa muslimiinta madax u ah hadduu tilaabka qaaday ayaga ama uu xirxiro ama uu jeldiyo waa leeyahay laakiin in ka firaq ahaan la ysugu duulo oo qoladan waxaa weyaan waa dadkii sunnada ahaay oo salafiyiin waaye qoladan suufiye waa in la yidhah dagaal laysku qaado oo ummadii dhexdeedii markaan laga dhigo macnaha inay ay sidaa ku dagaalsan tahay maahayn ummadii hore ayagoo muctasila joogto khawaarij ay joogto murjia ay joogto iyay salafkani joogi jireen markaana waa laysku radi jirin laakiin dagaal oo seef layskuma qaadan jirin marka taa waxa weyaan waxyaalo badan liannahu kulamaa nimanka haddii lala dagaalamo bidcadii way sii kobcaysaa dhibba dadkii waa in la dhex galaa adkaanaysa hadhow in wax loo sheego xataa laakiin haddii lees dhex maro xaqina la sheego dadkiina tartiib loo wacdiyo waxaa weya in yar in yar bays ay uga baxayaan xikmada sidaas ay meesha ugu jirta marka nuqtadaas waxa weyaan waa nuqda muhim jidana intaasaan ku dhaafaynaa wa qaala almusanifu wa yarawna tacaluma alcilmi wa talabahu aw wa min madaanihi waljida fi tacalumi alqur'ani wa culuumihi wa tafsiirihi وسmاع سنن رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم وجمعhا والتفqه فيhا وطلب آثاaر الصحاaبة intaas buu hadana msنifka cilmiga kaga hadlay oo تacalم الcilmi wuxuu ula jeedaa hadda meesha cinwaankaas cilmigii sharciga ahay wayarawna waxay arkayaan o اctiqaadanayaan تacalum الcilmi cilmiga in la barto iyo wa طalabahu wa yarawna طalabahu cilmiga in la dalbo min madaanihi meesha laga helayo laga raadiyo madaanu lcilmi waxa weeyaan culamadii in cilmiga laga barto masaadirtii islaamka ahayna laga barto macnaha saas weeyaan waljida wa yarawna waxay arkaan aljida fi tacalumi اlqur'aani qur'aanka barashiisa ina si awood ah macnaa xooga la saara jida bimacnaa waxaa weeyaan dadaal في تacalم الqرآن و culuumihi culuumi الqur'aani iyo wa tafsiirihi qur'aanka tafsiirkiisa iyo culuum الqur'aan culuum الqur'aan tajwiidkiisa ayaa kamide in la kala ogaado makigiisa iyo madanigiisa sabab nuزuulka waxyaale culuum الqur'aan la yidhah ayaa jirto oo fani goonigiisa ah tafsiirna waxa weeyaan in aayad kasta macnaheeda la isdul taago wa samaaca sunani rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa yarawna waxay arkaan sidaasoo kale samaaca sunani rasuuli rasuulka sunnadiisa in la dhageysto oo dadkii culamadii laga dhageysto iyo wa jamcahaa in la jamciyo qof kastaba u qorto iyo watafaquha fiiha in ayadii in la fahma laysku dayo tafaquh fiiha iyo wa alaba aathaari saxaabati wa yarawna alaba aathaari saxaabati saxaabadii waxay ka tageen in la raadraadiyo waxay cilmi ka tageen waay marka musanifka hadda tacalum اlcilmi fii baabi اlcaqiida wuxuu u soo geliya waxay tahay waxaanu ognahay ummadda islaamka ah waxyaalaha bidcada iyo dayaaca iyo takhalufka u keenay waxaa ka mid ahayd markii cabaasiyiintii la joogay yaa waxay bilaabeen dad badan in culuumtii caalamka ka jiray culuumu lhindi iyo yuunaan oo falsafa iyo maxaan ku irahdaa mantiq iyo wax lamid ah inta kutubtii ay qoladaas lahaayeen inta lasoo tarjumay yaa carabi loo tarjumay yaa waxaa laga dhigay juz min alcilmi oo ninkaan aqaanin in lagu jaasiya sabakeentay cilmigoodina maadaama uusan uusan asal kitaab ilaahi iyo sunnada ku lahayn waa dad oo wathaniyiin ama gaalo a bay ahaayeen oon diin shaqa ku lahayn caqligooda wuxuu tusiyey diin iyo cilmi ka dhigteen markii wixii inta lasoo tarjumay la yihahdo cilmi bay ka mid yihiin oo ninkaan falsafo aqaanin maba fahmaa ilaahay kitaabkiisa ninkaan mantiq aqoonin waxba cilmigiisa wax kama jiraan sidaas markii lasoo qoray yaa culuumtii islaamka ahayd tashwiish badan baa lagu furay ilaa dad laga dhex helo muslimiintii mubtadico badan oo muctasilada ay u tahay hormuud inay yidhaahdeen nas kasta waa in caqliga loo bandhiga wuxuu caqliga keeni waayo ama maba jiraan ama waa in la awilaa sida caqliga loosoo waafaqa jiro marka caqligiia waxaa laga dhigay asaas oo asiga lagu miisaamayo nusuustii qur-aankii sunnadii lagu miisaamayo oo waxaa la yidhi sunno kasta oon caqliga geli karaynin lagaa yeeli maayo mathala nabiga calayh salaatu wasalaam idaa waqaca fii inaai axadikum ahubaab o idaa waqaca dhubaab fii inaai axadikum faaqmisuuh nabiga wuxuu ihi hadduu tixsi idinkaga dhaca biyihiina ama caanihii wixii hore ha loo sii geliyo lianna fii axadi janaaxayhi daa'an wa fi lukhraa dawaa'an markaasaa la yidhi caqligaa diidayo waxaa w weelkaa lasii nijaasayay waa macnaheedii marka nas kasta oo nebiga ka soo arooray waxaa la yidhi sunna haddayba tahay horta waxaa weeyaan waaba la diidaya iyada ma ansaxaysaa laleeyahay qur-aan hadday tahayna waa la awilaya sidii caqliga sida uu sheegaya waafaqdo marka tiibaa waxay keentay inxiraaf badan muslimiinta inay ku dhacaan ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara waxa weeyaan ilaahay rasuulkiisa waxay xukmiyeen in khiyaar ka yeeshatid ma aha samicnaa wa aطacnaa waxaan hadad la timaado waa baadiyoobaysa itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum qur'aankii hala raaco sunadii hala raaco saas waay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh ee maaha caqligiina u bandhiga hadduu annaga caqligeenna uu meelna geynayo waxi maba la soo deji lahaynb nin kastaba siduu caqligiisa tusinayo ha lagu caabudo ilaahay ala dhihi lahay laakiin waxaa layihi caqligiina nusuusta in kadib marist wadiifada caqliga uu leeyahay in ilaahay kitaabkii sunada lagu fahmo waayo laakiin in la barbar dhigo ama xakam laga dhigo la yihahda asiga wuxuu aqbali kara unbaa la qaadanaya taas ma yeelayso walidaalika a'imat alxadiid ama ahlulxadiid waxay dadka kaga socnaayeen wixii oo dhan oo la keeno falsafa iyo mantiq iyo cilmu ljadal oo dhan dhagahay ka furdaamisteen markaasay sunnadii nabiga calayh salaatu wasalaam ay u soo fariisteen alkhayru maa dacaana ilayhi rasuulu llahi sal alla alay wasalam sidaasay yidhaahdeen ay ku sugnaadeen markaasaa xadiid kasta ama caqliga ha yeelo ama uusan yeelin nebigaa yiri sidaasayna sax ku tahay bay ay ummadda ku marsiiyeen ilaahayna wuxuu ku guuleeyey dadkii shalay ayaga inta maxaan ku irahdaa waxaa qaatay xataa madaxweynayaashii wakhtigaa jiray maxaan ku irahda ku qanciyay madhabtoodii ummadda islaamka lagu qasbay maanta wax ka jooga lama jiraan alxaqu axaqu an yutabac asaana baaqi noqonaya baatil wuu iska tegayaa sidiisaba marka musanifku wuxuu u soo geliyey haddaad rabtid inaad badbaadid cilmiga sharciga baro meeshii laga baranay ninka baro ha dhihin falsafa iyo mantiq iyo cilmiljadal ninkaanan aqoonin diin ma fahmayo taas ka mid ma ah laakiin culuumta sharciga ah culamadeenii awaail wa awaakhir ay isku waafaqeen haddaad tiraa cilmu laala naxwada in la bartaaho sarfiga in la bartaa waxay kugu saacideen fahmi kitaabillahi saxiix waay sababta waxaa weeyaan cilmigaas waa cilmi islaamiya dadka culamada ah ayaa dejiyeen islaamka ah ee cilmi waarid oo dib dibadda aan ka keesanay malaha yuunan faacil waa marfuuc mafcuulna waa mansuub noogama imaanin laakiin waxyaalaha oo falsafada waxay nooga timid yuunaan markii ay maxaa wixii la fasirayne dad badan baa yaa ku baaba'ay lianna wathaniyin weeyaan sidaasuu musanifka meesha u dhexgeliyey wayarawna waxay arkaan tacaluma alcilmi wa talabahu min madaanihi cilmiga in la dalbo oo la barto laakiin inteed ka baranaysaa min madaanihi kitaab ullahi wa sunati rasuulih iyo waljida in la dadaala fi tacalumi اlqur'aani wa culumihi wa tafsiirihi hadda waxaa weeyaan waa dikru khaas bacda alcaam qur'aankii asaa asal e waxyigo asaa asal u ah wa samaaca sunani rasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam sunada nebigana in la dhegeysta waa runtii aniga aad waxaan ula yaabay markii aan aan joognay soomaaliya aan ka baranay cilmigii culamada ayna barta khayr allah siiyo ama naxwo ha noqdo ama culumtii kaloo aalada fiqigii shaafici ha noqdo runtii wax weyn baan ka faa'iidaysanay culamadaas laakiin waxaan aada ula yaabay markii aan jaamacaadkii aan nimiday sunantii nabiga caleyh salaatu salaam wax kamid a noola darsiyey yani waxaan aada ula yaabay saxiixu lbukhaari saxiixu muslim sunan abi daawuud wax weyaan axkaam ku cadcad oo sida nebiga looga soo guri aada yaabaysa yaan weligeena aan minhaajkii iyo kutubtii kale aanan ku maqlin marka waxaa aad aan ula yaabay waxa weeyaan qofka markii uu horta sunantii iyo kitaabkii ilaahay u barto iyo haddana intuu fiqiga u gudbo yaa wixii ayaga laga soo istimbaadsaday yuu fahmaa laakiin wixii oo farac ah in la hormariyo asalkiina lagaba jaahil ahaado runtii waxay ila noqotay wax aad iyo aad u yaab badan walidaalika waxaa la dhihi jiray markii hore markii ramadaanka la gaaro yaa rubac tafsiir ka mid ah iyo kitaab yar oo min kutub alxadiid ah yaa la akhri jiray tabarukan marka waxaana la dhihi jiray waxaa weyaan cilmigan asiga ah waa cilmi wanaagsan ama kitaab ha aada ama sunno laakiin annaga cuquulkeenni ma gaarin inaan wax ka soo istimbaadsanno marka waa noola adeegay cilmigan oo dhan oo quraankii sunada ku jiroo dhan dad baa noo soo diyaariyey marka waxaa layihi kutubtan qaata adinkaas ma fahmi kartaan runtii wax lala yaabay arintaas ay tahay waxyigii ilaahay lama fahmi karo kutubtii fiqigana waa la fahmi karaa wax mantiq gelaya ma ah kitaabkan ilaahay waxaa loo soo dejiyey an yakuuna kitaabin lijamiici alajyaal ilaa yowmi alqiyaama in la akhristo oona la fahmaa loogu talagalay waxaa ijmaacna lagu yahay kitaabkii ilaahay fahmigiisa inuu ka sahlan yahay boqolkiiba laba boqol kutubta fiqhiga iyo wixii lamida inuu ka sahlan yahay oo ay taasna ay tusayso aayaadkii qur-aanka maanta markaa tafsiirkeeda akhris wax kugu istaaga inayna lahayn in tafsiir lafda min alfaadi alqur'aan in lagu fasira keliya aad u baahan tahay marka qaarkeed inta kale waa wax iska waadax wa aqiimu salaata wa aatu zakaata wax dhib ay leedahay ma laha marka sidaasay uyi tahay xaqiiqada marka waxaa weeyaan qofka haddii caqiidadii la baro oo qur-aankii sunadii laga soo istimbaaday inuu ilaahay kitaabkiisa tafsiirkiisa uu si rasmi u akhrista waxaan maanta saddex safxa afar safxa la akhrinaya ma ah tafsiirka wuxuu u baahan yahay alwuquuf cinda kuli aayatin wama qiila fiiha wama stunbita minha wama dalaalaatuha in la ogaaday u baahan tahay tafsiirka ariiqada annaga aan u akhrino oo fii khilaali casharati ashhur qur-aanka lagu dhammaynayo qur-aan fii alaaa wa cishriin sana soo degayay in casharata ashhur lagu dhameeyo inaysan tafsiir weyn ahayn waa dareemi karta inamaa hada waxaa weyaan tarjamat alalfaad iyo tafsiir way kala yihiin tafsiir macnaheedi waxaa weyaan aayadan inaad fahamtid ulajeedadeeda guud maada yadkhul taxtaha min caqaa'id wa axkaam wa istimbaataat wa dalaalaat inaad fahamtidaa la raba taasna waxa weyaan waxyaala badan in dadkii waxaad moodaa qur-aanka markay soo galaan in hori in laga gudbo ayba waajib tahay minhaajkiina in toban sana laka dul fadhiyo wax ceeb uma arkaan marka waxaad moodaa nooc min alkhalal inuu meeshaas noogaga jiro fiqiga waa la baranaya oo dhihi mayna abadan waa cilmi oo mustanbad min kitaab illaahi ninka qorana inkastoo macsuuma uusan ahayn ood arkaysid min imaam liaakhirin iskhilaafeen oo midka raajix aan raadinayno laakiin sidii dad yaryar hadda ay leeyihiin wax looma baahna fiqigan kalaam maa laa yacni nin aniga ilamid aha qoray ma dhehayna arrintaas ayada khalad mia bilmia weeyaan laakiin ayagana inay noqdaan waxa lagu dhammaado oo laga bilaabo inay noqdaan kitaabkii ilaahay sunada nebiga ay iyaga ay noqdaan kuwa loogaga deeqtoomay khalad kale aydana weeyaan laakiin in cilmiga sida uu kala haboon yahay in la kala hormariyo kitaabullaahi uma sunatu rasuulihi uma bacda dalika fiqigii iyo wixii lamid a inaad akhrisatid sidaasaa la doonaya marka khalad weeyaan inuu qofkii toban sano labaatan sano uu yahay nin aaliba ama nin sheekha oo dadkii baraya weligiisna saxiixulbukhaari uusan arkin sunani abi daawuud uusan arkin waa khalal fi tacluum waa midu musanifka digaha wuxuu ku leeyahay cilmiga siduu u kala horeeya u kala hormara hadda fiiri wuxuu ku yiri ilaahay kitaabkiisa in la barto culuumtiisa la barto tafsiirkiisa la barto wa samaaca sunani rasuulilahi ku xijiyey wa jamcaha wa tafaquha fiiha marxaladii ugu dambeysay waay tafaquha fiiha macnaha in fiqiga ayaga laga soo istinbaadsada waay wa alaba aathaari saxaaba saxaabada kulligood aimat lhuda weeyaan waa kuwa ilaahay waladiina tabacuuhum biixsaani radia allahu canhum ninkii ayaga raaco ilaahay raalli buu ka noqonaa si uu ayaga raalli uga noqday saxaabada marka xataa daraja culamada ay isku khilaafsanayaan oo haddii masalada daliil kale loo waayo ama aayad loo waayo ama sunada nebiga loo waayo qowlu saxaabi haddii la helo walaysa lahu mukhaalifu min asaxaaba hal hada alqowl xuja am laa yaa la isku khilaafay marka saxaabada dad sahlan ma aha waa dadkii sida ibnu mascuud u yiri ilaahay markuu fiiri quluuba bani aadama falam yajid qalban quluuba atyaba min quluubi saxaabati rasuulillahi fakhtaarahum llahu saxaabata lirasuulihi buu yiri markuu koonka ilaahay fiiriyo quluubtooda kuwa uga fiican ma helin qalbi ka fiican qalbiga saxaabati rasuulilahi sidaasuu ilaahay wuxuu ugu dhigay inay noqdaan saxaabati rasuulillahi inay dadkii la noqdaan ayib markaasuu musanifka haddana wuxuu ku daray walkafu walkafa dheh cala lwaqiicati fiihim wa ta'awul alqabiixi calayhim wayakiluunahum fi ma jaraa baynahum cala ta'wiili ila allahi caza wajal walkafa waxay ku cadfan tahay inkastoo hadda musanifkan uu soo dhexgeliyey ninka muxaqiqan dhehe cinwaan uu soo dhexgeliyey oo ah alkafu can saxaaba ugu magac daray laakiin icraabtii musanifka hadalkiisa ma doorinayso oo wayarawna tacaluma alcilmi wa talabahu wayarawna alkafa can alwaqiicati fiihim saas weyaan wayarawna waxay arkaan ahlu sunna oo aimati alxadiid ay hormuud ugu yihiin alkafa in laga macnaha laga reebtoomo can alwaqiicati fiihim saxaabada in lagu dhexdhaco oo wax xun laga sheega alwaqiica waxa weeyaan ayagiioo xumaan laga sheego in laga reebtooma diinay u arkaan macnaha in saxaabada wax laga sheega in laga aamuso saxaabadii oo xumaantoodii aan la daba kackicin diinay u arkaan walkafa can lwaqiicati fiihim io wa ta'awula alqabiixi calayhim wayarawna waxay arkaan maya wayarawna alkafa wa ta'awuli alqabiixi dhe waa hoos dhigaysaa can ilwaqiica ay ku cadfan tahay wayarawna waxay arkaan sidaas oo kale alkafa in laga reebtoomo can ta'awuli alqabiixi midka qabiixa ah in lagu awila calayhim cala asaxaabati macnaha qabiix kasta in ayaga la dul saaro waxaan ayagaa u sabab ahay ayagaa dagaalkii isdagaalameen sidaanay sameeyeen in la yidhaaho wixii xunba ayaga la dul saaro in laga reebtooma diin ay u arkaan oon saxaabada markii lasoo hadal qaado wax fiican in laga sheega maxay tahay xumaantooda in laga aamuso diin waayo macnaha saxaabada macsuumiin ma ah oo dembi way geli karaan ilaa dagaal inuu ka dhexdhaca laakiin wixii wanaag ay sameeyanna waa sheegaynaa wanaagoodii waana kaga dayanaynaa wixii xumaan ane imaa inaan ka aamusno haddii kalena waxaan leenahay ilaahay baa naga og anagoo ictiqaadsan waxay sameeyeen inay xumaan ula qasda aysan ka ahayne dadaalay ka ahayd dadaalkiibaa ijtihaadkooda meesha gey sidaasaa laleeyahay wa ta'awuli alqabiixi calayhim wayakiluunahum fii ma jaraa baynahum cala ta'wiili ila allahi caza wajal wayakiluunahum ila اllahi taasi jaari majruurka saasay ku gudbaysaa wayakiluunahum way u tala saaranayaan ila اllahi ilaahay bay u tala saaranayaan fii maa jaraa baynahum wixii dhexdhacay cala ta'wiilin ugu dhexdhacay saxaabada wixii dhexdhacay waxaan ognahay cali iyo mucaawiya way isdagaalameen dad badan oo saxaabatu rasuulillaahi min khiyaari taabiciina ku dhintay meeshaas marka waxaas ilaahay baan u tala saarina u dhaafaynaa fii maa jaraa baynahum annagoo aaminsan cala ta'wiili inay waxay sameeyeenne ay tahay wax oo ayaga ay u sameeyeen nin kastaba xaqdoon ay ka aheyd tawiilka marka waxa weyaan ma dagaalkii madaxnimo kuraadis ma ay ka ahayd mase qof kasta xaqa u gargaaray ka ahayd marka waxaan leenahay buu leeyahay tawiil bay u haysteene dagaal u bareer iyo madaxnimo kama aheene laakiin cala tawiil oo waxa weyaan xaq raadis ay ka ahayd sidaan hore u soo sheegnay cali bni abi aalibna wuxuu arkayey dadkaas cuhmaan dilo ahlu fitnada ah laysku waafaqsan yahay inaan wax laga qaban karin ilaa muslimiinta inay khilaafo yeeshtaan oo madaxweyne ay yeeshtaan mooye mucaawiyana wuxuu arkay dadkaasoon meeshii wax laga qabanin oo aan kulligeen saf aanan ka noqonin in madaxnimo lasoo hadal qaada ma ahayn khilaafka asaaskiisa meeshuu ka bilowday nin kasta wuxuu lahaa dadkaas ahlu fitnada ah waa in gacan lagu soo dhigaa waxay mutaysteenna la marsiiyaa waa xaq oo nin kasta inuu raadiya ay waajib ku ahayd way wada raadinayeen laakiin kee la hormariya marka mucaawi wuxuu ri aniga cali khilaafadaada amiirnimadaada aniga hadirtaan ma ogoli mana la gaarin wakhtigeedii aantan horta meel iska saarno ma ahayn mucaawiye inuu cali khilaafadii kula dooday laakiin hala kala hormariya buu leeyahay markaas sidaas bay arinta ka bilaabatay markuu cali ou jeeshkii dad soo aruureen ou aaday markaan maxaan ku irahdaa shaam reer shaamna waa isdiyaariyeen waxay u fahmeen inuu cali dagaalku soo qaaday ayagana waxay yidhahdeen walaalihin aanu tagno bal aan arinta aan wajhan liwajhin aan kuwada niqaashno waxaa la ogyahay in mufaawado ay u bilaabatay marka dadkii ahlu fitnada ahaa ee mucaawiya cuhmaan dilkiisa ka dambeeyey radia allahu canhu wa ardaah inay fahmeen haddii labadaa nin ay u heshiiyaan inay ayaga markaa ay tahay midda lagu fulinaya maxaan ku irahda qadiyada dembiga ay galeen ayaga marka waxay riixayeen mar kastaba inuu dagaal dhexdhaco sidii ayaga marka meesha ay kaga baxaan in gacanta lagu soo dhigo marka fitnadii ayaga dadkaasaa bilaabay oo intay bilaabeen in dagaalkii ay isku tuurtuuraan ayagoo labadii araf dhinac kala joogo sidaasay ku dhaceen kitaabkaas ibn اcarabi almaliki alcawaasim min alqawaasim kitaab layirahdo uu alifay oo aad u qiimo badan uu ka difaacaya saxaabada waxay ku dagaalameen inay mansib raadisna ahayn ee dagaal liajli dagaalna aysan ahayn ee nin kastana uu xaq raadinayay haddana qadar allah wmaa shaaca facal sidaasna dagaalkii uu ku dhacay lisababin ow liaakhar marka anaga wuxuu leeya maanta dhan inin idhahdo cali yaa gardarnaay mucaawiyaa gardarnaay la madaxnimay raadinayen inin idhaahdo waxay kamid tahay in saxaabadii xumaan laga sheego mid kasta mujtahid buu ahay almusiibu minhum lahu ajraani wاlmukhطiu lahu ajrun sidaasay aimatu salaf oo dhan ku ijmaaceen kulligood waa ijtihaadayeen xaq doonayna ka ahayd ninkii xaqa maxaan ku iraahdaa asiibayne laba ajirou leeyahay ninkii xaqii aan asiibinne ijtihaadkiisou ajirku leeyahay wixii ka dhexdhacayna in shaa allahu tacaala waa makfuur fii jaanibi maa camiluu lilislaam islaamka dadka dhibada u suray oo naftooda iyo maalkooda ku bixi weeyaan marka hadday dhacday inay isdagaalameenne waxaan u rajaynayna in shaa allahu tacaala inay makfuurun lahum ayihin taasna waxa weyaan waa nuqtadii oo saxaabada qeyb ka midna horeyaan usoo sheegnay marka cinwaan kale oo musanifka ugu magac daray lusuumu ljamaaca jamaacada in la laasimo markaasuu wuxuu iri walkafa can ilwaqiicati fiihim wa ta'awuli اlqabiixi calayhim wayakiluunahum fi ma jaraa baynahum clى الtaأwiili ilى اllahi maca lusuumi اljamaaca marka macadan cinwaan uu ninka muxaqasoo dhex geliyaa ku jira laakiin cinwaan ma ah liannahu waxay ku cadfan tahay ama waxay raacsan tahay darafkaas wuxuu raacsan yahay waxaa ka horeeya wayakiluunahum fi ma jaraa baynahum cala tawiili ila اllahi maca lusuumi اljamaacati ayadoo jamaacada la laasimay dadka ahlu sunna waxaa lagu yaqaanaa lusuumu اljamaaca jamaacada in la laasimo oo ilaahay amray uu yihi wactasimuu bixabli اllaahi jamiica dhammaantiin hal meel maxaan ku yidhaahdaa diinta ilaahay wada qabsada adinkoo wada adinkoo wada maxanaha waxa weyaan adinkoo wada idil jamiican saas waay marka lusuumu اljamaaca waxa weeyaan aslu min usuul اddiin jamaacada inay mid ahaato ummadda muslimiintana hal madax ay lahaato cadowgoodan meel ay kala soo wada jeedaan waxa weeyaan waa aslu min usuul اddiin oo ilaahay yiriya in اladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fi shay nabiga saxaabadii saasaa lagu yaqaana inay diidan yihiin in diinta lagu kala tago inuu ummad midaysan oo meelka soo wada joogto hal cadowle inay ummadda wada ahaataa waajib ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala ku handaday haddaad kala tagtaana cadaabaad mudanaysaan walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaahum اlbayinaat hori baan aayaadkaas usoo sheegnay maca lusuumi اljamaacati marka jamaacadana way laazimayaan watacafufi maca tacafufi hadane ayagoo inay inay macnaha ka yaraystaan tacafuf hadda waxaa weeyaan aliqtisaar cala alqaliil maca tacafufi macnaha in laga dhowrsado ama la yaraysto fi lmakali cunitaanka walmashrabi cabitaanka iyo walmalbasi waxa la libisinaya iyo wasacyi in loo cararo loo macnaha sacyiyo loo socdo fii camali اlkhayri khayrka in la sameeyo marka salafka waxaa lagu yaqaana uu leeyahay aimati اlxadiid inay jamaacada muslimiinta horta ay laasimaan iyo inay iska yareeyaan akliga iyo cabitaanka iyo waxa la libisanaya waxa ugu yar inay ku kaaftoomaan oo qofkii waxaanu ognahay haddii uu yidhaahdo kulu maa amkanani aan cunayaa ninkaas waxaa weyaan ummadna wax u tari maayo naftiisana ugu dayacay wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu marka waxaa la rabaa wax adiga noloshaadine macnaha caafimaadkaadi iyo noloshaadina kuu xifdinayo aana ku mashquulinaynin nebiga sida uu sheegay bani aadamka saddex luqaymaadaa ku filan buuri ama yani luqaymaad aan dhaha waxyaala marmar afka la gishtaa ku filan yuqibna bihi sulbahu marka dhabarkiisa istaajinayo shaqadii iyo hawshi iyo cilmiga uu ku baran karo laakiin haddaad tiraahdo waa inaan dhargaa haddaan quraacanay haddaan qadayna waa in lugta isaga riixa haddaan cashayna sidaas marka dambe waxaa waay qofku wuxuu gaarayaa sidii bahaa-imtii inuu noqdo lama rabo wax kasta in layska yareeyo xad noloshaadina aad ku wadi kartid dhibna ay aynu kuu geyni karin waa la ogyahay sidai ay culammadu yidhaahdeen albidnatu tudhibu alfitna qofka hadduu calooshi buuxiyo fahmadii way ka tegaysaa waa la yaqaanaa qofka markuu dhargo islamarka sariirta uu raadinaya inuu hore ugu dhacayo uu doonaya hadhow markuu kasoo kacane wajac iyo caajisa ku balaabana ilaa qadadii kale ay ka timaado wahaakada marka qofkii waxuu qaban kara maba jirta marka salafka waxaa lagu yaqiinay sidii salaatuleyl iyo qur-aankii ay u sameeyaan waxyaar yay cuni jireen marka watacafufi maca tacafufi in laga dhowrsado fi lmakali intii la kari kara yani taqliil min alakli musanifka hadduu ka cabiri lahay wtaqaluli wtaqliili hadduu dhihi lahay min alakli walmashrabi walmalbas saas ula jeeda in layska yareeya ma la dhaafi karo hadda akli ka dhowrso ma ah laakiin waxaa weyaan inta laga maarmaanka ah ugu kaaftoon iyo wsacyi in loo socdo fi camali اkhayri khayrkana in lagu dadaalo iyo wاlamri biاlmacruufi wanaaga in lays amro wاnnahyi can اlmunkari munkarkana in layska reebo oo reer bani israa'iil siday samayn jireen oo kale aan noqonin kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuh qoladaasaa lagu yaqaanay marka dadka muslimiinta waxaa la rabaa wanaag haddaad taqaanid walaalkaa ugu yeer xumaan haddaad ku aragtidna ka reeb sidaasaa la doonaya marka dadkan ummadan waxayba ku noqotay khayra ummatin ukhrija linaasi maxay ku heshay ta'muruuna biاlmacruufi وتنهوna عن المنkر كنتم khيرa أمة أkرجت للناaس تأمرuنa بالمعروف marka cilmigan aniga aqaana ninka markii aad aragtid saaxibka ama dadka diriska kula ama ninka taqaan macsi samaynan in lagu jeesjeeso war ninkan deedka maad maad ka reebtid wanaagan maad aad fartid dalgulaad war iska dhaaf ninkan nin war wax kaa yeelaya ma jirte iska dhaaf taa sax ma ah ninkan inuusan wax kaa yeelaynin iyo inuu kaa yeelaya allahu aclam waa mid horta waa midaas midda kale adiga midaa lagu saaray inaad wanaagana dadka gaarsiisid xumaantan aad ka reebtid marka haddii adiga taadi ka baxdid hadduu kaa diid adig xilkii waad dhammaysid waatii reer bani israa'iil qoladii asxaabu sabti ahay saddex qolay u kala baxeen qoladii ayaga oo maxaan ku irahda maalintii sabti ugaarka raasatay qoladii ka soo hartay qolo waxay yidhaahdeen dadkan aan ka reebno xumaantan qolana waxay yidhaahdeen war nimankan wax idinka maqli maayaan iska dhaaf ha isku lugoynine qolana way ka aamuseen ilaahay wuxuu sheegay qoladii macruufka fartay in la badbaadiyay intii kale waa laga aamusay ina halaagsana mana lagu ogaaday waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacalahum yattaquun maxaa dadkan wanaaga u samaynaysiin maxaa dadkan wanaagaad u faraysiin ay qolo tiri markaasay waxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum ilaahay inan cudurdaar agtiisa uga helno awgeed horta waa u faraynaa midda kale qalbiga hanuuninta ilaahay iskale walacalahum yattaquuna saasaa qofka muminka laga rabaa aniga wanaaga qofka markaan aan farayo xumaantana aan ka reebayo mar waayo hadaf meelu i yaalaho ilaahay baan ku raaligalaynaa wixii lay amray oo macruufkana fara munkarkana ka reebana la yiri yaan horta aniga fulinaya taas horta waa raaligarayn ilaah lagu raaligarayna midda kale walacalahum yataquun in iyaga naftigooda war naga maqnaa wax diidaya ma jirto walidaalika ilaahi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can اlmunkari waulaa'ika hum اlmuflixuun sidaasaa la yidhi dad ha idinka mid ahaadeeno dadka wanaaga ugu yeerayo macruufkana maxaan ku ihahdaa munkarkana ka reebayo dadkaas ayaga wa ulaaika hum اlmuflixuuna kuwaas waa kuwa guulaysteen marka alamru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar bacdu اlfirq اlislaamiya waxayba u qabaan ruknu min arkaan اlislaam inuuba yahayba waaba rukni lianna waxay leeyihiin mujtamacii salaaxiisii yaa ku xiran haddii la yidhaahda nin kasta oo munkar samaynan ayaan lala hadlin ninkii wanaag samaynan aan loogaga dayanin ummadii way baabi'aysaa marka dacaama qawiya min dacaa'imi xifdi usuuli اmujtamac bay kamid tahay alamru bilmacruuf anahyi can اlmunkar ayib markaasuu musanifku wuxuu ihi walicraad can اljaahiliin dadka jaahiliintana in laga leexdo adiga hadduu ilaahay diin ku baray oo aad ilaahay ixtiraam kaa dhigay haddaad tiraahdo dadka jaahiliintan la tirsanaya aan la koobinayaan la murmaya wanaaga u samey hadday kaa aqbalaan ahlan wa sahlan hadday ku caayaan ama ku xumeeyaanne waxba ha uga abaalmadino lanna qofka haddaad iscaysaan isla darajaaba noqoteenba taas waxay daliil u tahay qofka waxaa la rabaa markaad dadka cilmiga gaarsiinaysid akhlaaqiyaadkiid ku gaarsiin lahaydna inaad wadatid oo alxikma walmawcidati alxasana oo qofkii wanaagaad a lagu sameeyey waxba kasta wanaag hadaad amrisid wax kasta filo in indhaha lagaaga candhuufaa dhici karto in lagu caayaa dhici karto in qoorta inta lagu qabto lagu eryaa dhici karto haddii arintaas lagula kaco adigana maxaad samaynaya haddii inta ay sameeyeen aad samaysid isku mid baad noqoteen marka waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaaman jaahil hadduu kula hadlo jaahil muxuu ku hadlaya waa caay iyo xumaan le salaaman nabadgelya walaalo intaasaan anig wanaag ku waday haddaa iga yeeli waysay aniga adiga xumaantaada kaaga abaalgeli maaye oo aniga waan kuu cafinayaa inaad tiraahdid marka miisadii cilmigii iyo wanaaggii aad mudatay aad waday baa muuqanayo markaa dadkii aad u dulqaadatid faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah taasay noqonaysa marka walicraadi can iljaahiliina dadka jaahiliinta in laga jeesto xataa yucalimuuhum ilaa ay ka baraan dadka salafka saasaa lagu yaqiin ninkan jaahilkaa markaad aragtid inuu adiga nin jaahil yahay inaad ka xumaatid oy taas kugu ximbaartid inaad wax baratid inaad wax bartid asiga siduu adiga kula mid noqdoo kale wayubayinu lahum اlxaqa xaqana inay u cadeeyaan huma alinkaari wاlcuquubati min bacdi اlbayaan marka haddii ninkii jaahilkaah wax la baro xaqa loo cadeeyo maxaa imaanaya alinkaar markaan waxa aad samaynaysa khalad weeyaan in la yihahdo taas waxaa inkaarkaas oo awoodda la socota ay imaan kartaa ninka hadduu mas-uuliyad hayo nin nin qaadi a weeyaan nin ra-iisu shurta weeyaan nin amiir a weeyaan ninkii sultadii haystay marka haddii uu munkarkii dadkii inta laga reeba ay diidaan waa lagu qaylinaya inkaar wa io wاlcuquuba min bacdi اlbayaan markaa kadib waxa weeyaan markii loo cadeeyo kadib waa la ciqaabaya wa iqaamaة اlcudri baynahuma minhum baynahuma minhum ma garanayo macnaheeda hadirtaan wa inama asaxiix waiqaamat اlcudri calayhi wa iqaamat اlcudri bmacnaa waqadci اlcudri canhum saas in la yidhah ku fiicanta cudurkii in laga gooyo waxaa laga yaabaa in meeshaas wa iqaamat اlxujati wa qadci اlcudri baynahum inay sidaas tahay cibaarada asalkeeda iqaamo waxay ku timaadee in xujada lagu oogo cudurkii ay heli lahaayna laga baabi'iyo macnaha saasay ku imaan karta sidaasaan u malaynaa kollaba hadeertaa matniga intii hor yaalla sidaa weeyaan marka waxaan ku fasiri karnaa wa iqaamatan lilxujati calayhim ama wa iqaamati اlxujati calayhim waa waqadci اlcudri canhum yani xujadii in lagu oogo cudurkii ay heli lahaayeen lan ninka jaahilka hadduu macsi sameeyo ousan ogeyn cudurka macsidaas uu sameeye loo qaban maayo liannahu jaahil buu ka yahay hadda nin jaahila hadduu yimaado oo aan diinti baranin oo hadda soo islaamay haddii intuu salaadii duhurka laba ragca u dukado ou intii kale ka dhaafo ou u mooday inay salawaadka laba laba ragca ay tahay dembi ku geli maayo liannahu maba ogaan ilaa laga baro markii laakiin salaadii la baro wixii lagu akrinay wixeeda la baro uqiimat calayhi اlxuja cudurkiina wuu ka baaba-ay mana yeeli kara markaa wixii ka dambeeye inuu helo marka waxaa ugu daran oo dadka culammada maanta haysato dad badan oo cilmigiina baranayo ummadii dhex joogo waxna dadkii aan u sheegaynin ninkaa wuxuu khatar ku yahay inta dembi ay galaan oo dhan in laguu qabsado hadhowti dambo oo yidhaahdaan ilaahayu ninkan waanan dhex joogay wanaagaas iyo diintana wuu yaqiinay waxbana nooma sheegin xaqina wuu naga qari in lagu yidhaahdo oo maxkamad lagugu soo saaro waxa weeyaan wax baciid a ma ah ee nabiga caleyh salaatu wasalaam dadka cilmiga qariyane wuxuu ku tilmaamay in naar macnaha in lagu hogaaminayo lijaankeeda marka cilmiga ninkii qariya sidaas waay nebigana balliquu canii walow aaya cilmigana waa sax iyo khalad leh uu ku dhex jiraa waxaan inuu wanaag kuu tusiyo ama waxaan inuu xumaan yahay wixii markaad baratad yaa haddana lagu leeyahay khayrkaadana waa inaad sii bartaa adduunyada meel raaxa ka jiro oo lugta lugta la dul saaranaya ma jirto cilmiga barashadiisa dhib weeyaan markaad baranaysin isla markiina dacwadii inaad gudatadaa lagaa raba meel baan iska fadhina wax la yihahda ma jiraan wallahu aclam sal allahu wslm calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin